waxaan u xoreyn karnaa dalkan inaan wada shaqayno wax alla wixii siyaasada oo yar yar ah inaan meesha ka saarno aan kow wada shaqayntu ay ka bilaabato madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka halkan ay ka bilaabato oo la iska iloobo wax alla wixii kale oo yaryar ahaa oo dhexdeena ahaa maxaa yeelay dalkeenu xor ma ah qoladan la yidhaahdo amisoomna nala joogi mayso weligeed oo weli waxaa hadda laga hadlayaa in nambarkooda la yareeyo waxaan idiin sheegayaa waxaa loo baahan yahay dowladda dhexdeeda inay wada shaqayso dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada shaqayso ciidamo aan dhisanno isku dhaf ah caqiidadooda aan bedelno oo aan ka dhigno inay u dagaalayaan dalkooda oo hadday dhintaanna ay jano galayaan hadday wax dilaanna ay jano galayaan labadaba waxaan aaminsanahay inay hadda noo bilaabatay oktoobar afar iyo tobankeedii aan ku magacaabi karno dhaqdhaqaaqyadii oktoobar oktoobar oo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan guda iyo dibaddaba ay u kaceen inay u istaagaan difaaca dalkooda haddaysan taas imaanin oo shacabka aysan u bixin inay difaacaan dalkooda iyo diintooda haysan difaacan iyo dadkooda qoladan shabaabka ah sidaan uga adkaan doonno man garan mayno weliba waxaa laga yaabaa toban sano dambe inay nagu qaadato anigu waxaan aaminsanahay dagaalkan inaan soo afjari karno haddaan wada shaqayno haddaan dhiirigelino shacabkeenna oo aan mobilize oo aan ku mobilize garayno patriotism wadaniyad oo runtii ah wax aan ilownay inay macno leedahay